bilowgii sanadkan ayaa dowladda maraykanka ay si rasmiya ugu dhawaaqday inay aqoonsatay dowlad soomaaliyeed saddex iyo labaatan sannadood kadib waana taas sababta ay dowladda soomaaliya dhowaan usoo magacowday ambasador cumar cabdirashiid tallaabadaasi diblansiyadeed ayaa u ogolaanaysa dowladda soomaaliya inay dib u hesho taageerada buuxda ee dowladda maraykanka iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah ee fadhigeedu yahay maraykanka xilli ay dagaal kula jirto ururka al-shabaab magacaabista safiirkan cusub ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey in ka badan boqol iyo soddon kun oo soomaali ah oo maraykanka ku nool iyagoo ku faraxsan xablad xalay ka dhacday gobolka virginia duleedka washington ayay ku muujiyeen bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa sheekh zaahid maxamed yuusuf maadaama aan nahay jaaliyadda metropolitan area virginia washington d c ayaa waxaan jeclaysanay inaan maadaama halkan xafiis ku yeelana inaan aad u soo dhoweyno macnaa safiirka cusub ee loo soo magacaabay halkan xafladda dadkii ku sugnaa waxaa ka mid ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka ethoobiya ambasador axmed cabdisalaan xaaji aadan aad baan munaasabadan inaan ka soo qaybgal aad baan ugu faraxsanahay haddee dal xaaladda adagto ku jiro dhibaatada ku jirta ayaa matalaad laga rabaa inuu matalo marka dee dulfo dhaqaalaha jira oo laga maaragtay culays badan marka culaysyadaas way imaan doonaan laakiin waa aragnimada uu leeyahay iyo communitiga halkan joogta baseylka ka muuqda iyo dowladda maraykanka runtii ay muujisay inay aad u soo dhoweynayso intuba marka laysku daro waxaan isleeyahay waa wax uu xallin karo inkastoo xafladdu ay ka dhacaysay dalkan maraykanka haddana guuxa iyo hadalhaynta dadkii ku sugnaa waxa u badnaa waxaa ka dhacaya gudaha soomaaliya gaar ahaan ammaan xumida iyo murannada ka taagan hirgelinta nidaamka federaalka waxaa xafladda ku sugnaa mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo dareenkiisa ka muujiyey soomaalida maraykankana guud ahaan baaq u jeediyey xildhibaan afokato daahir xasan cabdi waan u jeednaa ammaanxumada soomaaliya taalla waan ognahay dhibka soomaaliya ka haysta maanta wuxuu ugu badan yahay dhib dhaqaale soomaalida dibadda jirtana aad iyo aaday u baaxad weyn tahay haddii ay gacmaha isqabsadaan dhaqaale aruuriyaan dadkoodii iyo shicibkoodii iyo dowladdoodii garab istaagaan waxaa laga maarmayaa gacmaha aan dibadda u hoorsanaynay dhibka maanta naga haysto soomaalida gobolkan ku nool oo in badan oo ka mid a neergaradkooda ay soo gaareen dhulkan muddo soddon sano ka badan haatan laga joogo ayaa qaar ka mid ah oo ay diblomaasiyiin hore iyo kuwo cusubba ku jiraan waxaan la dhex qaaday mikrofonka si ay dareenkooda iga warramaan magacayga waa gaashaamlo sare muuse maxamed abtiyow oo u jooga dowladda soomaaliya hadda ankara ahna military atajeega ee dowladda soomaaliya ee ankara virginia washington area community ma jiro waxayna u baahayeen community inay samaysaan si soomaalida isku walaashadaan ee wax u wada qabsadaan aniga magacayga waa cabdishaaq axmed maxamed waxaan ka tirsanaa shaqaalihii safaaradda soomaaliya washington sanadkii ieeaoodii ayaa liisoo bedelay halkan washington waxaana joog waxaana ahaa qofka ugu dambeeyey runtii oo safaaradda markii laga kala tegay oo cidla noqotay alaabta ka guray ee guriga safiirka isuu geeyey ee warqadihii iyo astaamihii oo dhan xareeyey waxaan qaabilsanaa aniga waxaan ahaa qunsuulka qaabilsan xagga arrimaha dhaqaalaha safaaraddu waxaa weye waa wejigii dowladda waa wejigii qaranka waa wejigii dalka waa wejigii astaantii soomaalida ama qowmiyadda layidhahdo ama ummadda layidhahdo soomaalida ama waddan kastaba ha ahaadee una baahan yahay in loo arka sida ayada ah aan loo arkin safaaraddu inay leedahay dad gaara ay leeyihiin dowlad gaara ay leedahay ay tahay wax kulligana aan wada leenahay caawigu bilow marka hore xabiibo aadan caraale kii ayaan imiday halkan ambaashator kastoo yimaada sbeshal maxamuud xaaji nuur ambaashatorka iyo cabdulaahi cadow iyo ambaashator kastoo yimaado inaan gurigaas mulmugula casumi jiray soomaalida oo heen oon gur qabnay gurgaas waxaa ku yaala wayoom wayooma aabiyun aad iyo aadan u xasuustaa qalbigayga mar kasta oon daraaf gareeyo oon meesha maro waa istaagaa waa inaan istaagoon fiiriyo xusuus gaaroo kugu reeba xasuus gaara uu ileeya aniga magacayga waxaa la yidhaha cali warsamo waa suga waxaan ka shaqayn jiray markii hore wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxaa lii soo bedelay safaaradda washington
sanadka goorbay hay sanadkii waxaan imid kii ilaa kodiya joogay shaqaalo ahaa istaaf ahayoo dowladday u shaqaynaya ee burburtaan noqo muddo yar kadibna safaaraddii maraykanku waaba xireen nolol kale iyo shaqooyin kale iyo war kala galla gabagabadii xafladda ayaa waxaa hadal dheer oo gubaabo u badnaa ka jeediyey safiirka cusub ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo sida uu hadalka u dhigay hashii xurriyadda soomaaliya ee maandeeq oo ruqatay hadda ay jirto rajo lagu kicin karo laguna gaarsiin karo daaqa iyo biyaha si mar kale soomaalidu ay u maasho buu yidhi maraykanka waxay yidhahdaa haddii idada kaa xiran tahay guriga dadashada soo garaac waxaan ku idada idadii waa naga xiran tahay idinka dadashada noo noqdo dadashada naga fura aan kasoo galna guriga meesha marka waa qosleen oo helayeen waxay la tahay saas inaad ku bilowdaan runtii waxaa laga soo maray xiriirkan yacni qowl badan waxaana ka rabnaa idinka meelaha aad degantihiin maraykanka meel kasta ka degantihiin in aad culays saartaan koongarismaanada senatoriska in soomaaliya wax loo qabto haddaan aan hadlayn waxa laga yaaba maanta inay dad gaajoo dhimanayaan annagana inaan culays hawa yaraatay saareen qadiyadaas marka horta waxaan rabaa inaan idinka runtii maanta wax ka dambaysa aan wada shaqayno annaga safaarad ahaan idin kasta waa garaacayna idinkana inaan nala garaacda maxamed colaad xasan v o a virginia duleedka washington
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan waxaad dhegaysateen safiirka cusub ee dowladda soomaaliya uu soo magacooda dalka maraykanka ambaashator cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo xalay jaaliyadda soomaalida degan magaalada washington iyo agagaarkeeda ka codsaday in ay la shaqeeyaan kadib xaflad halkaasi loogu soo dhoweynayay